إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii qawaacid ulusuul gaar ahaan sunnada ayaan ku dhex jirnay waxaan soo gaarnay hadalkuu sheikuu yidhi wa khabaru lwaaxidi fii maa tacumu bihi lbalwaa wa khabarulwaaxidi khabarulwaaxid khabarulwaaxidkaasoo fiima ladii kii dhexdiisa ahaaday tacumu ay caamka ku noqonayda bihi maaga albalwaa takliifka maqbuulun khabarkaasu waa mid la aqbalo qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalan khilaafayno liaktari alxanafiya xanafiye badankooda halkan wuxuu uga hadlayaa masaa'il oo usuuliyiinta ay isku khilaafaan iyo fuqahada qaybo ka mid ah masaladaas waxay ku saabsan tahay maalan khabarulwaaxid hadduu soo arooro khabarulwaaxid waa istilaaxi waa khabarulaaxaad maaha waaxida weriyeydii maaha waa khabar kasta oo aan mutawaatir ahayn hadduu soo arooro mas'alada uu ka hadlayaana ay tahay fii maa tacumu bihi lbalwa fii maa tacumu bihi lbalwa waxaa loola jeedaa maa yakuru wuquuquhu wa yacumu takliifuhu maa yakuru wuquucuhu waa wax wax badan ummadda ka dhex dhaca wa yacumu takliifuhu takliifkiisuna uu caam yahay oo uusan qof khaas ku ahayn kaasaa waxaa la idhahdaa maa tacumu bihi lbalwa albalwa waa imtixaanka waa ibtilaaga waa takliifka marka balwihiisi waa caam macnaha tagliifkiisi waa caam waa caam wey tagliifkiisii oo ummadda waxa weeyaan ummadoo dhan ayaa lagu kallifaa ma agtarka ummadda haddana waa wax marar badan dhaca maahan masale naadir u dhacda mas'alada nuucaasoo kalea xukun ku saabsan haddii khabarul waaxid ku soo arooro khabarul waaxidna waa istilaaxi oo waxaa loola jeedaa khabarul aaxaad oo aan ahayn qabar kastoon ahayn mutawaatir ay waxay yidhaahdeen ma la aqbalaya waxay leeyihiin qolada xanafiyada agtarkoodu ma la aqbali karo sababta waxay leeyihiin shaygan maadaama dhiciddiisu badan tahay waxay keenaydaa marar badan inay waqhtigii nabiga dhacdo su'aalo badan laga weydiiyey waxay keenaydaa yidha marka asbaabuhu in si mutawaatira loo soo naqliyo duu nabigu dhihi lahaa si mutawaatiraha loo soo naqli laha ilaa wixii wax hal mara dhacaya maaha waa wax dhiciddiisu badan tahay takliifkiisana caamiyo ummadda ka dhexeeya marka waaxidaa soo naqliya la yeeli maa yidhahdeen waaxid laba saddex ma la yeelaayo laakiin waxay leeyihiin jumhuurtu maya mar hadduu sugan yahay xadiidku waa xuju waa xuju waxayna u daliishadeen inuu xujo yahay kow saxaabada aqbali jireen tusaale waxaa ka mid ah bacda nebiyi sala allahu calay wasalam ayaa waxaa laysku qabsaday ninka xaaskiisa hadduu u tago oo aan biyo ka imaan qubays ma ku waajiba mise waajib kuma ahan wakadaalika gabadhii daan biyo imaanoo meli aysan imaan qubays waajib miya mise waajib kuma ahan saxaabada gabalaa fadwoo jireen markaas almaau min almaa oo xadiidka horoo la nasaqay ah biyaha waxaa waajibiya biyo meliyahu yimaada saas qaara fadwoonayeen abuu muusa alashcari ay u direen caaisho caaisha markaas tidhi nabigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam idaltaqal khitaanaani labada gudniin hadday istaabtaan idaa massa alkhitaanu alkhitaana waa riwaayad kale gudniinka wiilka inta la guday haddii gabadha gudniinkeeda uu taabto ilaa muslimiin waa gudan yihiin gaal unbaa burya qab ah se uma jeedid burya qab waa shaqo gaal ee muslimiintu waa gudan yihiin axaadiista ku cadcadu ka mid yahay gudniin in muslimiinta dhaqankooda yahay se uma jeedid haddii gudniinku gudniinku taabto wajaba alquslu nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam wajaba alquslu wain lam yunzil riwaayadaha gabalaaba ku suganba duu doonayaan biyaba imaan arrintaasu marka ma ahan arrin naadira maaha arrin takliifkeedu khaas yahayna maaha waa arrin badan oo marar badan dhici karta waana arrin ummadoo dhan u taalla takliifkeeda caamiya caaisha keliyaha u soo wariday waana aqbaleen saxaabadu waana aqbaleen saxaabadu wa kadaalika waxaa laysku qabsaday mukhabarada dhulka daad beer leedahay dad beer leedahay ma bannaan tahay inaad qof la heshiido oo aad tidhaa dhulbeereedkan anaa leh shantaas hikra higtar adigu beero oo ujro u qaado anigana shantan ii beer waxa weye raafic ibnu khadiija yidhi nabigaa diiday nahaa rasuululaahi sala allahu calay wasalam cani ilmuqaabara nabigaa diiday xaaraan wey sababtoa waxaa dhici karta qofkan shaqaalaha labadiiba waa ka shaqeeyey qadar ilaahay shantaadii higtar adiga beerta lahaa waa kuu baxa asaga sanadkaasoo dhan waa shaqaynaya qaybtiisana waa ba aawey qofkan xooggiisa xaad ku cunay xooggiisa waxaa dhici karta inuu inta ka wada shaqeeyo ay shantiisii higtar baxdo taadiina ay ba'do oon waxba ka bixin qofkanu dadka hantiisa xuu ku cunay ninkii dhulkalan islahaa waa ha qabo maxaa sax ah ka shaqee wixii baxa boqolkiiba intaasaad leedahay khalaas haddii la wada faa'iido oo wax soo baxaan asna xooggiisiiuu ku faa'iiday adna dhulkaagii hantidaadii haddii ba'da beertiina asna xooggiisuu khasaara adna xoolahaagii saasee cadligii ah arrintaasu waa arrin caam ah takliifkeedu waa arrin caam ah dhiciddeeduna badan tahay waa aqbaleen saxaabadu ee ma dhihin maxaa dad badan u soo naqli waayen waa maxay raafic ibnu khadiij keliyaa sheegaye ma dhihin marka waxaa la mid ah axaadiidta rafculyadayn gacmaha in kor loo qaado oo kale salaadda marka la tukanayo ayadana aaxaad ay ku soo arortay kulli waa wada la wad aqbala marka waxay xujaysteen naqli oo ah daliil oo samaaca iyo tacliil jumhuurta samaacu axaadiistaas aan sheegnaa ka mid a tacliilka ay xujayseenna waxaa ka mid ah waxay leeyihiin waaxidku khabar waaxidka waaxidka raawigu waa cadli jaazim ah waa cadli waana jasmiyey raawigu waa cadli jaazim ah waa cadli waana jasmiye nabigaa yiri uu leeyihi mar hadday sidaas tahay suurtagal ma bannaana in la beeriyo oo leha beenad sheegayda ilaa maxay cadlinimadii tarayda cadlinimada waxay tarayda in wax lagu aqbalo waa cadli jaazima marka taasuna waa tacliil tankanela waa daliil oo ah samaaci ah inta taasaana xaqii a shaki la'aan wa khabaru waaxid khabarulwaaxid khabarulwaaxid kaasoo fii meladikii ku sugnaaday macnaha wuxuu ka hadlayaa xurun siinayaa khabarulwaaxidku fii meladikii tacummu ay caamka noqonaydo bihi maaga albalwa takliifka shay takliifkiisu caam yahay oo xugun u sheegaya maqbuulun khabarulwaaxidkaas waa la aqbalaa qulnaa saasaan leenahay khilaafan caalan khilaafaynun liaktar alxanafiya xanafiyada badankooda xanafiyada badankooda xanafiyada waxyaalaha lagu naqdiyey waxaa ka mid ah waxaa li madhabkiina waxaaba lagu burinaa idinka waxaad qabtaan witirku waa waajib witirkana axaadiidta aad u daliishateen waa khabarulaaxaad waajibnimaadna ku sugteen waajibnimaad ku sugteen waana shay dhiciddiisu badanta habeen walba dadkii laga rabo waa shay takliifkiisu caam yahay khabarulwaaxidaadna ku sugteen marka madhabkiina idinkaaba buriyal aaniyan waxaad tidhaahdeen naqdu lwuduu bilqahqahati fii daakhili salaa waxay dhahdaan qofka isagoo salaada ku dhex jira hadduu qosol weynoo gahgaha ku qoslo waxaydha xataa weysadiiya buri weysada xataa buri maaha salaaddiya buri keliya salaadda inay burayda waa laisla ogoliy laakiin weysadiya burayday leey waxay leeyihin adoon salaada ku jirin haddaad qososho adoon weyse kuu dhowran tahay kaa buri ma weysadu waxay daliishadeen waa khabarul aaxaad mursal weliba ah oo daciif ah qabrul aaxaad oo weliba mursal ah ay daliishadeen oo daciif marka waxaa la yidhi waxaad ku sugaydaan xugun sharci ah oo yakuru wuquucuhu wa yacummu takliifu ayaad ku sugaydaan wujuubad aad ku sugaydaan wa maca daalika waa qabrul aaxaad xataan sugnayn marka madhabkiinni idinkaaba baabi'inaya leh dariiqiinna xataa kuma sugnaa karo waxay qabar waaxid u daliishadeen waxay dhahdeen iqaamada waa in aan aaxaad laga dhigina la taniyeeya marka salaada la aqima waa in la taniya allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu anna maxameda rasuulullah ashhadu anna muxamad waa in laba laba laga dhiga xanafiyadu saasay mareen khabarul aaxaad aan sugnayn ayna u deliishanayaan weliba waxay yidhaahdeen qofka haddii najaasa ka soo baxdo ayna ka soo baxdo labada jid meelaan ahayn labada jid jidka kaadidu ka timaad iyo jidka saxaradu ka timaad haddii wax ka soo baxaan waa laysla ogoliyo weysadu inay jabaydo laakiin meel kale haddii najaasa ka timaado sida dhiiga ka soo daatay jirka kale ta nabar ku dhacay ama waa sangorob sankaa dhiig ka yimi ama waa matagay qofkii hunqaaca ka timid waxay yidhahdeen weysadii burta qabalaaxaad daciifana weliba wey waxay u xujaysanayeen marka waxaa layidhi madhabkiinna idinka laftirkiinaaba buriyey marka madhab sugan ma aha wa fi lxuduudi wa khabaru laxaad khabaru laxaad maqbuulu waa mid la aqbalaa fi lxuduudi fii ibaati lxuduudi xuduudda la sugideeda iyo wamaa shaygii yasqudu ku dhaca bishubhati shubha qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalan khilaafayno lilkarkhi karkhi oo a'immadii xanafiyada ka mid ahaa wa fi lxuduudi wa khabaru laxaad khabaru laxaad maqbuulun waa mid la aqbalaa fi lxuduudi fii ihbaati lxuduudi xuduud in la sugo waa la aqbalaa wamaa iyo wa ihbaati maa shay in la aqbalo yasqudu ku dhacay bishubhati shubho qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalan khilaafayno lilkarkhi abulxasan alkarkhi oo a'immadii xanafiyada ka mid ah ayaan khilaafaynaa tanna waa masale kale oo khabarulaxaadka ku saabsan khabaru aaxaadaa soo arooray wuxuu sugayaa xad xuduudda ilaahay ka mid ah sida tusaale qur-aanku wuxuu sheegay nin iyo dumar qofkii sinaystaa boqol karbaash in lagu dhufto laakiin sunnada nabiga saxiixa waxay ku dartay hal sano oo musaafiris ah sunnada nabiga waxay ku dartay hal sanooo musaafirisa taqriib wa taqriibu caamin nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam hal sano in la masaafiriyo jumhuurtu waxay leedahay waa in la aqbala waa xadiis saxiixa oo muslim iyo qayrkiis ku taalla xanafiyadu waxayna lama aqbali karo maxaa yaele waa xaday yidhahdeen hal sano ha la masaafiriyo waa xad xad weeye xadna waxay yidhahdeen shubha lagu ridaa haddii shubhaba soo aroorto xadka waa la ridaa oo saxaabada waxaa ka sugan marfuuc ahaan waa loo wariyaa laakiin uma sugna idra'u lxuduuda bishubhaat war xuduudda shubhada ku difaaca waxay dhahen khabarulaaxaadkani shubha ku jirto waxaa laysleeyahay maadaama uusan mutawaatir gaarsiisnayn amuu khada'ay amuu wahmiyey amuuba been u qastay intaba waa soo geli karaa waa ixtimaal ixtimaalkaasaa shubha markaasaa lagu ridaa yidhahd waxaa la madhabkiina waxaa ka imaanaysaa inaan markhaati oo dhan xugun lagu sugin xuduuddana markhaatiyaa lagu sugaa xadka ugu badan afar markhaatiyaa lagu sugaa waa zinada xuduudda kale oo sariqada iyo khamradana labaladaaba lagu sugaaba dhammaanna waa aaxaad oo afartu waa aaxaad labadu waa aaxaad marka waxaa laydha haddaad tidhaahdaan aaxaad xad yaa lagu oofin waa inaad tidhahdaan markhaatina laguma oofi karo haddaan qofkii qiran markhaatina laguma oofi karo waana dalaalo qof culummahu ma dhihin marka madhabkiina taasaa ka imaanaydaale oo ka laasimayda wamaa lazima minhu baailu fa huwa baail maadaama madhabkiina baail ka laasimayo waa baail qowlkaasu ee hadduu xadiidku saxiix iyo haabit yahay shubhe ma ahane waa xuja sharciya xadkana waa lagu sugaya waa lagu oofinaya wamaa yasqud bishubhatina waa xadka laftirkiisa o iska cadfo tafsiir xadka mogta shubha ku dhaca oo haddii xadka shubha soo gasho waa uu dhacaa wakii nabiga sala allahu calayh wasalam ninkii waxa weeyaan zinayste u yimid ee maacis uu ku yidhi war waxa weeyaan markuu dhowrkood ka sii jeeso uu la soo taagan yahay uu yidhi xoogaa madax miyaa looga jira see yahay mas caqligiisu haddii la yidhaha war xoogaa waa lagu jira waxa la orad iska tag shubhaba hadda imaan karto qofka xadka lagama oofinayo ilaa ay shaki beesho marka maa yasqudu bishubha waa isla xuduudda wa khabarulaxaad khabarulaxaad maqbuulun waa mid la aqbalaa fi lxuduudi fii isbaati lxuduudi xuduudda sugudeeda iyo wamaa yasqudu waxa ku dhacay bishubhati shubhada qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalan khilaafayno lilkarkiyi karki oo asagu leh maya khabarulaxaad luma aqbali karo wax shubhada ku dhacaya sida xuduuddoo kale ma la aqbali karu leeyahy wa fii ma yukhaalifu lqiyaas wa khabaru laaxaad khabaru laaxaad maqbuulun waa mid la aqbalaa fii maladii kiya lagu aqbalaa yukhaalifu khilaafa alqiyaasa qiyaas wa xukiya can maalikin maalik waxaa laga sheegay taqdiimu lqiyaasi qiyaaska in la hormarinaa mas'alo kale ayadan khabarulaaxaadka ku saabsan waxaa soo arooray khabarulaaxaad khabarulaaxaadkaasoo qiyaaskii khilaafaya qiyaaskii la yiqiino dhan waa khilaafa xukunkiisa ma la qaadana mase qiyaaska la qaadana waa laga tega asaga jumhuurtu waxay leeyihiin maya xadiidku hadduu sugan yahay isagaa la qaadana tusaale xaa ka mid ah waxaa tusaale ka mid ah nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu nahiyey xoolaha marka la gadayo caanaha leh inaan la soo gaaxin in la soo gaaxiyaa macnaha nabigu nahiyey ha la soo gaaxiyo nabigaa nahiyey sida looda ariga marka la gadayo sababta u nahiyinayana waa khiyaano qofkan suuqa markuu soo istaago uu arko sacan aanuhu ku taagan yihiin wuxuu u qaadanayaa neef nuucaas isaga dham iska ah oo sidaas u caana badan yaan la soo gaaxin uu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam haddii marka ay dhacdo qof nahyigaas nabiga aan u hogaansiminoo soo gaaxiyo suuqa uu keeno nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam qofka gata saddex casha markuu hayo khiyaaru leey khiyaaru leeyaha inuu ku qaato qiimihii iyo inuu iska celiyo inuu iska celiyo hayaa saddex casho waxaa loo leeyahay markuu maanta wada guriga geeye caanuu ka lisa war caano badana waa madi maa la joogay caawo waxba saasa ma leh haddii ila khiyaanu ahaaye waa loo ciwdaa waxa laleeyahay sacan waxa way maantao dhan uu geeda seegay maantao dhan uu suuqa ku xirnaa macnaha doog ma cunin maanta khalaas haddana berriyaa la gaaray waa nuucii weli dhagtiisa waxaa ka dhawaaqayda dhibaatadii suuqee bal hal looga sugo maantaas dana waa la daajina habeenka dambe wax weyn ma leh waraamaa weli uu daalkii iyo dhibkii dareemayaa haddana bal maantii saddexaad saddex casho haddii la gaaray waa xaqiiqo maalintii suuqa uu taagnaa inuusan la caana yarayn ee waa sida dabeecad uu leeyahay markii marka heerkaas aad geertood xaqiijido aragtay marka yoonkii wuxuu caana dhiiqo macnaha intuu maalintii caana keenayo waa dareemo intaas marka ma u qalantaa lacagtaadii mise uma qalanta go'aan gaar marka go'aan gaar wixii hore waxaan wax lagugu siraye xaqiiqadu waa intaan ee intaan ku go'aan gaar nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay slam qofku hadduu yidhaha marka waa iska celina khiyaar u leeyahaye waa inuu hal saaco timira ku soo dara halkaas saaco timirtaa waxay tahay waxay tahay caanihii markaad gadanaysay naasaha iyo candhada neefkan ku jiray maahan caanihii dambe caanihii dambe alkharaaju bidamaac caanahan dambe neefkan hadduu dhintaba aduu kugu gadmi lahaa kuwan dambe adaa lahaa oo saddexda maalmoodoo dambe aad ka maalayday laakiin kuwii markaas candhada ku jiray kuwaas ninkaasaa ku keensaday ama gabadhii beecahayd keensatay qofkii horoo keenaa ku keenay kuwaasaa lagaa rabaa hal saacad keenayda xukunka sharciga waa saas nabiga ka sugan sala allahu alay slam waxay leeyihiin marka qolooyinka diidaya xadiidkan qiyaaskiiyuu khilaafsanya ilaa qiyaaska sharciga lagu yaqaana in badan soo arooray waxay tahay shay qofku uusan lahayn hadduu talfiyo ilaa da waxa laleeyahay saaca waxaad u bixinee caanihii neefkan candhadiisa ku jiray maadan lahayn adugu waxaa layidhi haddii sharciga waxaa lagu yaqaan qofku shay talfiyo baabi'iyo shayga labaa loo kala qaadaa mithli iyo mutaqawam shay mithli ah oo asagoo kale leh iyo shay aan mithli lahayn laakiin la qiimeeyo tusaale waxyaalaha miliga waxay yidhahdaan waa wax alla wixii la miisaamo ama la beego miligay yidhahdeen waxyaalaha kaleetana waa mutaqawan waa la qiimeeya shayga marka hadduu malin leeyahana maalkiiya lagu guda wixii islaamyadood baabiiday hadduusan maal lahayna qiimaha la bixiya waxay yidhahdeen saac timir ah maalna maaha oo hadda caanihii laga lisay waxa dhacda saac timira inay ka badnaayeen oo ka qiimo badnaayeen waxa dhacda inay ka yaraayeen saacun iskama aha sac walboo lasoo gaaxi mili maahana le qiimihiisiina maaha waa un saac timira marka waxay dhahdaan qiyaaskii o dhan uu khilaafsan yahay marka maadaamuu qiyaaskii khilaafsan yahay qaar waxay dhahdaan lama aqbalayo laakiin ahlucilmiga waxay yidhahdeen jumhuurtoodu maya xadiisku soo faaqid ma ahan khalaas wamaa aataakum rasuulu fakhuduuh khalaas waa la aqbala qiyaaskii wax walbana saa ka horeeya sidaas sidaasaana sawaabkiiyo wa khabarulaxaad khabarulaxaad khabarulaxaad wkhabarulaxaad khabarulaxaad maqbulun waa mid la aqbala soo qadaro fii meladi kiya lagu aqbala yukhaalifu khilaafa alqiyaasa qiyaas wa xukiya can maalik waxaa laga sheegay taqdiimu lqiyaas hadduu qiyaaska ka hor yimaado qiyaaska la hormarinaa qiyaaska la hormarinaa sababtoo raawiga waxaa ixtimaali karta inuu been sheegay waxaa ixtimaali karta inuusan been sheegine laakiin gafayay sida ka noqotay waxaasoo dhan waa ixtimaali kara waana sida muqararka ku ah usuulu fiqiga malikiyada maahan xikaayo kaliya ee muqararay ku tahay waana midkan insha allah ugu tegi doonno maraqi sacuudka iyo qaybkiisba ou nasgaraynayo maraaqigu imaam maalik inuu saas yidhi laakiin maxamedulamiinu shinqiidi markuu sharxayo maraaqiga naful wuruudka wuxuu leeyahay altaxqiiqu khilaafu maa dahaba ilayhi almu'allifu waalqaraafiyu qaraafi laftirkiisa asna sidoo kale yidhi imaam maalik wuxuu ku tegey in qiyaas la hormarinayo saaxibulmaraaqina saasuu ku tegey wuxuu leeyahay shiiku sidaas si khilaafsan wey madhabka maalik laba riwaayo aa laga wariyaa imaam maalik riwaayo dhahayda qiyaaska iyo xadiidul aaxaadka hadday iskhilaafaan qiyaaska la hormarina iyo riwaayad dhahayda xadiidul aaxaadka la hormarina mar hadduu saxiix yahay wuxuu leeyahay marka shinqiidi waalriwaayatu saxiixatu can maalik riwaayatu lmadaniyiin waa reer madiina waxa weye riwaayadda ay ka wariyeen oo ah ana khabara alwaaxid muqadamun cala alqiyaas khabar waaxidke asagaa laga hormarina qiyaaska wuxuu yidhi wa qaala alqaadi ciyaad mashhuuru madhabihi ana alkhabara muqadam alqaadi ciyaad waa aimada maalikiyada ka midana saasuu yidhi wuxuu leey imaam maalik waxay tahay madhabkiisa mashhuurka in khabarulwaaxidka oo saxiixa laga hormarina qiyaaska qaalahu lmiqariyu miqari ayaa sidaas yidhi wa huwa riwaayatu madaniyiin weeyaan wa masaa'ilu madhabi tadullu calaa daalika mideeda kale waxaala tusayaba masaa'ilka imaamu maalik madhabkiisa ku sugan masaa'il badan oo qiyaas iyo ay iskhilaafayaan xagga daahirka qabarwaaxida ku jira oo qabarwaaxidka marayo qaadanayo imaam maalik marka masaa'ilka madhabkiisana sidaasay tusayaan sida masaladan hadda miaalinaynay ka masaa'il musaraat neefkii la soo gaaxiye masaa'ilkiisoo kale marka waa nuucaas marka waa sidaas ahlicilmiga gobol ka midana waxayba yidhaahdeen sideedaba maba jiro qiyaas saxiix ah oo nusuusta shareecado saxiixa khilaafa maba jiraba maba jiraba maba jiro lagama helo shareecada islaamka shekhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay maya qiyaasku waa cadligii rabbi soo dejiyey oo nebi maxamed lala soo diray sala allahu calayh wasalam ma laga helo sharciga dhexdiisa wax qiyaaska saxiixa khilaafa haddii la helo marka labay mid tahay wax kale ma ahan in qiyaasku faasid yahay ousan saxiix ahayn iyo in khabarku uu khayru haabit yahay ousan sugnayn ee maba laga helaba qiyaas saxiix ah iyo khabar haabit ah oo iskhilaafaya saasuu leeyahy shaarixna waa iniin soo naqlinaya bogga kale aakhirkiisa wa qaala abuu xaniifa wuxuu yihi laysa bixujatin laysa ma ahaanin huwa khabaru waaxidka bixujatin xujo ma ahaan in khaalafa hadduu khilaafo al usuula usuusha ow macnaha ama usuusha macaanideeda usuul waxaa weeyaan alkitaab wasunna walijmac usuusha macnaheeduna waa qiyaaska ku dhisan kitaabkii sunnada iyo ijmac asaga abuu xaniifa halkaasuu ka dhacay wa qaala abuu xaniifa abuu xaniifa wuxuu yidhi laysa huwa khabarul aaxaadkii bixujatin xujo ma ahan waa goorma in khaalafa alusuula usuusha hadduu khilaafo alkitaab waasunna walijmac ow macnaaha ama usuusha macnaheeda oo ah qiyaaskii marka qowlka sawaabka waa qowlkii hore ee waa daciifkan qowlkan macnaha madhabkaana daciifa ee qowlku qowl abu xaniifa waaye uma haahunaa halkan abxaafun baxfiyaal ayaa ahaadeen baxfiyaalkaasoo yashtariku ay wadaagsadaan fiihi baxfiyaalka dhexdooda alkitaabu kitaabka iyo wa sunnatu sunnada min xaytu innahaa baxfiyaalku lafdiyatu mid lafdi loo nisbeeyey inay tahay minhaa baxfiyaalka waxaa ka mid ah alluqaatu luqooyinku tawqiifiyatun waa mid tacliin rabbi loo nisbeeyey waxaan saasu leenahay qulnaa daalika saasaan leenahay mancan liajli mancin diidid darteed aan diidayno lidowri iska daba wareega halkan waxaa nooga bilaabanaa baxi baxigaas wuxuu ka mid yahay inta baxi kitaabka ku imaanayda kalugu faa'iidada yarwa mala inta baxi kitaabka ku timaada waa baxiga u faa'iidaya laakiin alxamdulilah kitaabkuna kuma dheeraana waa naga soo gaabiye laakiin usuuliyiinta qaar aad ugu dheeraadaan waxay tahay masaladan ayadan amo khulaasadeedu luqada lagu hadlayo asalkeedii ma tacliimay ku timid oo ilaahay baa soo waxyoodoo dadka baray mase dadkaa ku heshiiyeen waa intaas masaladan amo luqadan marka lagu hadlayo masjid sow kelmad carabiya maaha in lagu magacaabo guriga lagu tukado waxay leeyihiin ma tawqiifiya tawqiif waxaa loola jeedaa tacliim min allah ma allaa dadka baray oo yidhi meeshaan lagu tukado masjid ku magacaaba kan qoran ay wax ku qoran yihiin kitaab ku magacaaba kan la saara mixmal ku magacaaba musajal idhaahda kan wax lagu duuba kan yad idhaahda ma allaa saas yidhi oo waa tacliimi miya mase waa istilaaxiyo dadkaa ku heshiiyeen oo hadda markii wax loo baahdo ay yidhahdeen waxaan ku magacaabna horshay hebel aan idhaahna taasaa laysku khilaafa taasaa laysku khilaafa shiikhu wuxuu doortay inay tahay luqada asalkeedu tawqiifi macnaha tacliim min allah in ilaahay dadka baray saasuu doortay saasuu doortay culimmada jumhuurtaana madhabkaas mareen oo yidhaahdeen luqada asalkeedu waa tawqiifi waxayna deliishadeen daliil naqli oo samci ah iyo daliil tacliili ah labadaasay deliishadeen kan oo samcigaa waxa weeye ilaahay qowlkiisa ilaa uu yidhi wa callama aadama alasmaa'a kullahaa nabiyullaahi aadam allaa baray asmaada dhammaanteed malaa'igtii markii la weydiiyey oo sheegi waayeen aadam allaa baray leeyihi waaba aayadba tacliilna waa dariishadeen waxay yidhaahdeen haddii la yidhaahdo waa isdilaaxiyo dadkaa ku heshiiyey waxaa la yidhahdaa dowraa ka imaana tusaale dowrkusuud uga imaana haddii la yidhaahdo dadku meel ha layskugu yimaado ha la dejiyo wax ugu magacaabo ashyaadaane waxay yidhahdeen waxaa laga maarmaan ah in markaas la ballamaayo ka hor kelimaad la yaqaan maxaa yidhahdeen maxaa la yskugu dhawaaqay aan isku nimaadna soo kelmad maaha laftirkeeda waqtiguna waa waqti hebel laysku imaanaana soo kelimad kale maaha meesha layskugu imaanaana waa meel hebla soo kelimad kale maaha fadhiga marka laysku yimaado war ha la furo soo kelimad maaha shaygan xaan ku magacaabnaa soo hadal maaha waxay dhan waxaasoo dhan haddaan la oqoon lamama ballami karaba marka koow taasaa loo yiqiina yidhahda haddii la yidhaahdo maya ayadana haddaan islaaxinana waxay noqonaydaa in la yidhahda intaana markii hore hataa lagu heshiiye waxaa leeyahay markii hore lagu heshiinayey xaa lagu wada hadlaayay ayada markii la lahaa horta aan isku nimaadno marka dadka meel iskugu keenayaan ku magacaabaynaa ayada laftigeeda xaa lagu wada hadlaaya dow joogsana meelay ku joogsata male midba miday ku xirmi marka haddii la yidhaha waa isdilaaxi waxa weeyaan dow aan joogsayna ka imaana maxaa yidha mar kastoo tidhaahda waa lagu heshiiy middaan waxaa la leeyahy markii lagu heshiiya waxaa lagu soo ballan hadalkii lagu ballamo laysku afkartaa lagaa raba marka waxaasaa ka imaanaya marka taasuna waa xuja tacliiliya tan horena waa xuja samciya labadaasay jumhuurtu dariishadeen waxay leeyihiin waa luqada asalkeedu waa tawqiif uma haahunaa halkan abxaatun baxfiyaala ahaadeen baxfiyaalkaasoo yashtariku ay wadaagsadaan fiihaa baxfiyaalka dhexdeeda alkitaabu kitaabka iyo wa sunnatu sunnadu min xayu meel inahaa baxfiyaalku lafdiyatu mid lafdi loo nisba ay tahay halkan xoogaa luqo wax ku saasaabsana looga hadlaa sababtoo ah usuulku wuxuu ku dhisan yahay alkitaab wasunna ilaa usuusha dhan meeshay ku dhisantah waa kitaabkii sunnada ayagaa la rabaa qaabka xukunka looga qaada in la sheego kitaabkii sunnadiina waa luqa carabiya bilisaanin carabiyin mubiin haddii marka qofku uusan garan luqada carabiga suurtagal ma ahan xugun inuu kala soo baxa kitaabka le sunnada nabiga sidaas darteeda qof kasta xataa usuulkan intaad naxwada iyo sarfiga ka taqaanuu kanuuna kuu sii baxa qof walbaad qofku uga liito naxwada iyo sarfiga kanuuna waa uga dhib badan way isku xihan yihiin luqadii carabiga way isku xihan yihiin luqada kama maarmo fannigaanu sinna ugama maarmo marka qofku laasim fannigan baranaa waa inuu luqadii naxwadii iyo sarfigiina wax ka bartaa khaasatan naxwada weliba fannigan hadduusan barana ma dhici karto kitaabka sunnada qaabka xukunka looga qaada inuu gartaa ma dhici karto waa dhici kartaa aayaadka iyo axaadiista naska ah inuu dalaalo guud ka fahmo xataa nas iyo daahir ma kala fahmaayo ma kala fahmaayo laakiin wuxuu fahmi karaa aayaddu macnaha guuday ka hadlay intaasuu fahmay intaas guuduu fahmay marka waa isku xirxiran yihiin dhammaan kitaab iyo sunno xugun laga qaatana waxay ku xihan yihin luqadii in la fahmo marka baxfiyaalkaas kitaabkii sunnada waa ka dhexeeya hadda baxfigi marlama kor kitaaba lasoo baray kadib sunna laga hadla hadda baxfigana waa ka dhexeeya minhaa baxfiyaalkaas waxaa ka mid a al luqaatu luqooyinkii tawqiifiyatun waa mid tawqiif loo nisbeeyo macnaha nas a loo nisbeeyo tacliim min allaahi weeye lidowri lidowridan waxaa lagu tacallujinayaa masder maxduufa waxaan leenahay qulnaa daalika sidaasaan nidhi mancan liajli mancin diidid aan diidayno darteed lidowri iska dowre dowraan diidayna markaas haddii kale dowra imaana wa qiila waxaa la yidhi istilaaxiyatun waa mid istilaax loo nisbeeyey waa qowlka kale qowlkii hor qowlkii jumhuurtu ahaa qowlka khilaafsan wuxuu leeyahay maya luqada asalkeedu waa istilaax dadkaa ku heshiiyeen hadba wakhti waxaad soo martay aan isbaaran la oqon soo maaha isbaaro aan la oqoon waqti saasaa la soo maray ma garat haddana markii isbaaro la arkay un kelmadii dheg horaa laga helay waqti dhow aan garanaa una isbaaro wegey ma markii isbaaro la helay iyo taabsasho iyo ka dhex baxna waa baran oo luqan u helay ma garat marka waxay leeyihin war waa isdilaaxioo shayga markii loo baahlaa dadku wax ku magacaaba baahiya imaanaya wuxuu hadduusan jirin magaciisa magala helo sidaas darteeda waxaa jirta alfaad badan oo carabiya oon soomaali lahayn sababtu waa maxay soomaalidiisan ka dhex jirna arrinta arrinku marka waxay dhahan markuu yimaado dadka baahiya u qabanay magaca midku dhajina dadka kalena waa ku raaca marka war waa isdilaaxi qolaa saas yidhahdeen qoladan marka nas ma keenin laakiin cillay dariishadeen qolada yidhahdeen waa isdilaaxi luqada asalkeedu waa tana cilladay dariishadeen wa qiila waxaa la yidhi isdilaaxiyatun waa isdilaaxi luqada liimtinaaci fahmi tawqiifi tacliimta fahmideeda reebtoonaashada ay reebtoonaatay darteeda istilaaxi u tahay biduunihi biduuni istilaax istilaax ka sokay waa mumtanic maxay tahay hadalkan macnihiisu macnihiisu waxay tahay waxay leeyihiin tacliim min allaahi markay soo degto waxaa lagu fahmaa inay ku soo degto luqa la yiqiin hadda fiir markii ilaah doonay dadka inuu xaq iyo baadil kala baro wuxuu soo dejiyey kitaab iyo sunno soo maaha muxuu ku soo dejiyey luqadii la yiqiin oo carabiga ahayd inaa anzalnaahu qur'aanan carabiyan lacallakum tacqiluun carabigii maadaama aad taqaanaan qur-aankii waxa laydinku soo dejiyo luqadiin inaad garataan waxay leeyihin haddaan awal istilaax horoo la yiqiin la arag haddii uu soo dego tacliimtii saa loo fahma hadda fiiri qur-aanka qofkii carabiga fasiixa yiqiin hadda luqadiisu ku soo degay saasuu ku garanay wixii tafsiir u baahana nabigan loo fasirayo sii fasiraya qofka cajamigaana qof luqada carabiga yaqaana iskugu tarjamada labada luqo oo waad aragta tafsiirka marka la akrinaayo qofkanu aayaddan carabiga ku jirtana waa yaqaan soomaaliga dadka uu ugu tarjamanayana waa yaqaan labaduu isku fasira laakiin inta qur-aanka la qaado haddeer dad miigaas ka joogo cajami ah haddii loo geeyo macno ma ka fahmi karaan hal xarab kama fahmi karaan waxay yidhahdeen marka luqada markii la soo dejiyey haddaan awal istilaax hore la oqon see loo fahmo saas tacliilkaasay deliishadeen see loo fahmo intaasay deliishadeen iyagu fiiri wa qiila waxaa la yidhi hiya luqaadi istilaaxiya waa mid istilaax loo nisbeeyey liimtinaaci fahmi tawqiifi tacliimtii fahmideeda reebtoonaashadiisa darteeda istilaaxii la noqotay biduunihi biduuni biduuni biduuni listilaax istilaaxa ka sokay in tacliim la fahmaa waa mumtanic yidhahdeen qofku luqo marka hore waa inuu yaqaan tiisaa wax lagu baraa wa qaala alqaadi qaadigii xanaabila wuxuu yidhi kila qowlayni labada qowl mid kastoo ka mide jaa'isun waa bannaan yahay caqlan uu ula jeeda wuxuu leeyahy mid caqligu diiday male in markii hore ay tacliim ku timid oo ilaahay baray dadka iyo inay tawiiiyo inay tahay istilaaxi oo dadku ku heshiiyeen labada midna caqligu diidi maayo wa qaala alqaadi wuxuu yidhi kila alqowlayni labada qowl mid kastoo ka mida jaa'isu waa bannaan yahay ey caqlan xagga caqliga fil jamiici dhammaanuu ku bannaan yahay wa filbacdi walbacdi gabal iyo gabalna waa ku bannaan yahay wuxuu ula jeedaa warkaas wuxuu ula jeedaa dhammaan luqadu inay tahay tawqiif waa bannaanta oo tacliim min allah ay wada tahay oon hal kelima dadku dejiyeen ku jirin waxaa bannaan dhammaan in dadku dejiyeen oo istilaaxi tahay waxaa bannaan wa filbacdi walbacdi gabal inuu yahay tawqiif iyo qayb alla baray qaybtii markii loogu bilaaban inta kale ay istilaax ugu heshiiyeen intuba bannaan xagga caqliga filjamiici dhammaanuu ku bannaanyah wa filbacdi walbacdi gabal iyo gabalna waa ku bannaanyah dhammaan inay tahay tawqiifi oo alla wada baray dhammaan inay tahay istilaaxi oo dadku ay ku wada heshiiyeen gabal inuu tawqiifi yahay gabalna uu istilaaxi yahay taas waa xagga caqliga ama alwaaqic sida dhacday caqli ahaan ha bannaanaatee labada waa tee ha ma tacliimi hadda luqadii waa la hayaahe ma allah wada baray ma istilaaxiyaa qaybna alla baramiya qaybna dadkaa ku heshiiye tan dhacday waa tee marka caqliga inay ku bannaantahay garanaya wuxuu ku yidhi ama alwaaqicu sida dhacday falaa daliila wax daliil calayh korkiisa ma ahaanin daliilkoo caqliyun caqli loo nisbeeyey walaa naqliyun mid naqli loo nisbeeyey wax daliila looma hayo luqadaas waa la hayaa ah la yska adeegsado laakiin daliil caqliya oo jeesminaya oo le wax kale ma jirto ee waa istilaaxi ama dhahaya waa tacliimi ama daliil naqliya midna lama hayo yidhi ee waa in sidaasay u dhacday loo adeegsadaa wuxuu yidhi fiiri marka safxadaas boggaa safxada ugu dambayda safxada ka horreeya waxaan rabaa boggaa sadarka ugu dambeeya sadarka ka horreeya fiiri naqala suyuudiyu suyuudi wuxuu ka soo raray can ibni subki ibnu subki waa taajidinu subki annahu ibnu subki ibnu subki waa jamculjawaamica ninka iskale qaala inuu yidhi asaxiixu sida saxiixa ka ah cindii aniga agtayda annahu shaaniye laa faa'iidata wax faa'iidaa li haadihi lmas'alati masaladan uma sugnaan wa huwa xukunkaasu alladii waa midka saxaxa uu saxiix yeelay ibnulambaari iyo waqayru kayrkiis walidaalika sidaas darteed qiila waxaa la yidhi dikruha mas'aladan in lagu sheego fil usuuli usuulka fuduulun waa war dheeraad ah warbadin weeye wa qaala bacdun gobolkood waxay yidhaahdeen haadihi tanu mas'alatu waa mas'alo mas'aladoo dawiilatu dayli faraq dheer aad u war badanta waa mas'alo faraq dheer qaliilatu nayli faa'iidadeenu yarta waxa laga gaara weliga xalaal iyo xaram kuugu dhismime hal masale xata haba yaraatee waa masalo war dheer oo faa'iidaya madniga nagu celi waa nuucaasi fayajuusu waxaa bannaanu yidhi qaadiga warkiisiya socda fayajuusu waxaa bannaan macnaha wuxuuna tusa kelmaddan waxay fasiree wax kale cusub maahane hadalkii uu yidhi caqligu waa ogol yahay in ilaahay baray waa aqbala waana ogol yahay dadku inay ku heshiiyeen sida caqligu ku ogolyahuna tusa fayajuusu waxaa bannaan caqlan wey caqlan waa inaad tiraahdo oo tamiis keensata si aad u fahamto waxa wax ugu bannaynaa fayajuusu caqlan waxaa ku bannaan khalqulcilmi oqoonta in ilaah ku abuuray fil insaani insaanka bidalaalatihaa alfaadda dalaaladeeda la ogaado calaa musamayaatiha macaanideeda tusaydo caqliga waxaa dhici karta dadkii macnaha wuxuu ka jawaaba qoladii tidhi see loo fahmay tawqiifka soo degay haddaan awal istilaax jirin uu leeya waxaa bannaan ilaahay alfaadda inta soo dejiyo dadka inuu ku abuuro cilmigeed oo qofku markuu ku dhawaaqo masjid uu yidhaahdo ilaahay qalbiga ka gelsho guriga lagu ceelaysan wey kelimad walba marka lagu dhawaaqo macnaheedii qofka ilahay qalbiga inuu ka gelsho xaadiidayu ma allaan awoodin waaba awoodaan marka waxaa dhici kartuu yidhi kelimad walba dalaaladeeda ilahay qofka inuu ku dhex abuuray markaasaad iska daldale markaasaad leedahay yadun aad leedahay cid kuu sheegta male alla qalbiga kaa gelshay anfun aad leedahay markaasaad taabane waa fahmi marka ilaahay inuu ku abuuray dadkaa dhici kartuu yidhi xaadiidaa fayajuusu waxa bannaan caqlan khalqulcilmi oqoontii in lagu abuuray fil insaani qofka dhexdiisa bidalaalatihaa alfaadda dalaaladeeda cilmi loo yeesho dalaalada cilmiga ku taxallujiya calaa musamayaatihaa macaanideeda ay tusaydo alfaaddu koow taas waa inay ku bannaantahay tawqiifi tii aheed in istilaax ay ku bannaantahy oo dadku inay dejiyeen ictilaal inuu cilladii lu gelishay oo ah xaal lagu ballamaydayuu meesha ka saara wuxuu yidhi wabtidaau qowmin wayajuusu soo qadaro wayajuusu waxaa bannaan ibtidaa'udaana khalquday ku cadfanta waa faacil wayajuusu waxaa bannaan ibtidaa'u qowmin dad inay bilowdeen bilwadci dejinta calaa xasabi alxaaja baahida qadarkeeda intaad iska dejiyeen qofaa baahday markaasuu wuxuu yidhi wixii wax lagu karaayay qidku digsi ha la iska yidhahdo khalaas qofaa iskaga dhawaaca dadkiinaa ku raacay qidri qidri waa la tegay baabun uu yidhi inta iska furay markaasa dadkiina ku wada raacina baabu albaab albaab un laiska wadayo saasaa dhici kartu xadiida wayajuusu waxaa bannaan ibtidaa'u qowmin qola inay bilowdeen biwadci dejinta calaa xasabi alxaaja baahida qadarkeeda wayatabicuhum ay ku raacaan albaquuna inta kale wallahu subxana wa tacala alam sala allah calaa nabiyina